gudoomiyaha degmada wasiil cali xasan guurada wuxuu leeyahy xogayaha maamulka degmada wasiil iyo qaar ka mid xubnaha maamulka degmada hay-adaha amniga ee hareeraha dhigay xarumo laga hirgelinayo deegaanada hoostaga degmada wasiil ee gobolka mudug xarumaha laga hirgelinaya deegaanka gololey oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada wasiil xarumaha ayaa waxay kala yihiin xarunta booliiska deegaanka gorle iyo sidoo kale xarunta caafimaadka deegaanka gorle xarunta maamulka deegaanka taasoo qayb ka horumarinta deegaanka gorle ee gobolka mudug ugu horin ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada wasiil cali xasan guurd isagoona sheegay inay qayb ka tahay dadaalada lagu horumarinayo horumar adeegyada asaasiga ee deegaanka gorley gorooley oo ka tirsan degmooyinka yararka ah tuulooyinka yararka ah maamulka wasiirad hoos yimaada runtii aad baan ugu xusanna maanta inaan meesha tan nimaadno ka dhagax dhigno xarunta caafimaadka m c h aan ka dhagax dhigno iyo xarunta maamulka degmada iyo ta booliska deegaanka gorooley aad baan ugu faraxsannahay waxaa kaloo jira gorooley waa meel runtii magac aad iyo aad u dheeryahay weeye waa meel yani runtii intaad hoos timaado oo dhan marka magac ahaan loo eero magac dheer weeye ceel waxaa ku yaalla mataqaana muxuu ahaayeen baa ku yaalla dhulbeereed bay leedahay waa meel haddii laga shaqeeyo aad iyo aad qiimo u leh weeye maamul ahaan waxaan ku deeqaynaa marka boqol kiish oo shamiinto ah inta kale waxaan u malaynaya wax ku darsanaysa meesha joogta baa ku darsanaysa intaas ballan qaadnay wax alla wixii kale oo dheeraadoon lagamaamaan ahna waa iyadana waa ku soo darayna haddii laheedmo dhanka kale xogayaha maamulka degmada guusil ayaa dhankaasa sheegay inay ka qayb qaadanaysa lahomar deegaanada degmada guusil cabdisalaam waan ku faraxsannahay maanta inaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo lalaabano magaalada gorhooley maalmo ka hor baa nibid oo nibid wacyigelin iyo isxogwaraysi iyo inaan ogaano baahiyaha kala duwan ee deegaanka ka jira waan ku faraxsannahay dad diyaarsanoo xadaariyiin ah u diyaarsan inay deegaanka horumarsadaanoo shaqeeyaan oo dowladnimada ka shaqeeyaan bahjooga gabangabada munaasabada ayaa dadka deegaanka waxay ka mahad celiyeen dhagaxdhigga xarumahan iyagoona sheegay inay ka qayb qaadan doonaan si looga dhismaa xarumahan deegaanka korle ee gobolka mudug meeshaan maanta waxaana soo gaaray maamulka degmada guddoomiyaha iyo guddigiisa saraakiisha dhammaan taliyaha saldhigga waxaan ku soo dhoweynaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan bacdigeed waxaa uga mahad celinaynaa gaaritaanka ayna soo gaareen noo yimaadeen maanta waxaa meeshaan laga dhagax dhigay m c h-ka xarunta caafimaadka iyo xarunta deegaanka rugta booliska waxaan ku soo dhoweynaynaa maamulka degmada maamulka degmada wasiil ee gobolka mudug ayaa waxuu ka horeeyay sida horumarlan deegaanada hoosta degmada wasiil kuwaasoo qayb ka tahay arrimaha jasiga oo loogu talagalay adeegyada bulshada sida caafimaadka xarumaha danta guud iyo sidoo kale xaruntaas oo qayb ka qaadanaya cadaaladda iyo sidoo kale in dadka deegaanka gurliga helaan amni iyo nabad ay ku nastaan